kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qayb ka mida barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ee barashada xirfadda wanaagsan ee waxbeerashada barnaamijkan soo saaristiisa waxaa iska kaashaday hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacaddeenna barnaamijkeenna maanta waxaannu ku soo qaadanaynaa habka wanaagsan ee diyaarinta iyo adeegsiga digada xoolaha iyo waxyaalaha kale ee la qurmiyey sida loogu hormarin karo ciidda waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya aniga oo ah abubakar maxamed waa tahay inta badan ciidda soomaaliya nafaqada ku jirta waa mid si dabiici ah u gasha ee ma aha mid ay beeralaydu horumariyeen waxaana arrintaas u helisa beeralayda oo aan si hagaagsan u maarayn dalagyada dhibaatadaas oo soo socotay tobannaan sano oo lasoo dhaafay waxay keentay in si ballaaran awooddii wax-soo-saar ee beeralaydu hoos ugu dhacdo haddaba waxaa ujeeddada barnaamijkani yahay in la xoojiyo aqoonta ay beeralaydu u leeyihiin adeegsiga digada iyo waxyaalaha kale ee la qurmiyey ee ay ciidda ku darayaan si ay ciidda u nafaqeeyaan haddaba koruqaadista waxdhalista ciidda iyo sida loo barwaaqeeyo waxay u baahan tahay aqoon in beeralaygu ogaado waxyaabaha lagama maarmaanka u ah nafaqaynta ciidda waa muhiim qodobadan soo socda waa qayb muhiima oo ku siinaysa talo aad ku nafaqayso ciidda adigoo adeegsanaya waxyaalaha haraaga ah iyo digada in waxyaabaha noolaha ka yimaada sida digada inta la diyaariyo lagu daro ciidda iyo in si aqoon leh loo adeegsado barwaaqeeyaha iyo waxyaabaha noolaha ka yimaada ee lagu darayo ciidda haddaba aan hoos ugu daadegno barnaamijkeenna habka isku dhafan ee maaraynta waxdhalista ciidda wuxuu ku saabsan yahay koruqaadista hababka waxdhalista ciidda waxaana ka mid ah habab badan taasoo ay ku jirto koruqaadista hababka beerista dalagga horumarinta caafimaadka ciidda iyo tallaabooyinka looga hortegayo nabaadguurka iyo xaalufka waxyaabaha noolaha ah ee ciidda lagu nafaqeeyo waxdhalisteedana kor loogu qaado waxa ugu caansan digada xoolaha haraaga dalagyadii hore u baxay waxyaalaha noolaha ka yimaada sida haraaga khudaarta iyo raashinka xumaaday ee guryaha laga helo dhirta la qurmiyey iyo wax kastoo noole ka yimaada ha ahaadeen wixii beerta ka soo go'ay ama beerta bannaankeeda ka yimi waa loo adeegsan karaa horumarinta waxdhalista carrada haddaba waxyaabahan sidee ayaa ciidda loogu nafaqeeyaa si aan wax badan uga ogaano waxaa marti noogu ah barnaamijkeenna aqoon-yahano dhinaca cilmiga beeraha oo kale ah xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d iyo xasan nuur cismaan oo ka socda hay-adda s t s international solidarity aan ku horeyno xasan cali diiriye sharax kooban ka bixi mudane adoo soo dhowaanaya waxyaalaha la qurmiyey iyo digada waxa ay yihiin iyo muhiimadda ay u leeyihiin in ciidda lagu nafaqeeyo marka laga hadlaayo dalag in la tacbo waxaa lagama maarmaane in la isticmaalo bacrimiya beeraleyda badan ay siiyaan laba nooc in la isticmaalo wax noole ka yimid in la isticmaalo in la isticmaalo waxaan noole ka imaanin waa la sameeya fertilizers ama bacriminta la marka aan soo noqday marka su-aashaada waxyaabaha noolaha waxaa la isticmaalaa marka waxyaabaha noolaha ka yimid ayaa la isticmaalaa dala waxaa kamid ah waxyaabaha la isticmaalo waxaa kamid ah dalaga wixii kasoo haray dalagii hore la beer waxyaaba kasoo haray caleentiisa ha noqoto geleyda koleeta stemkeeda ama qolof maxuuha sheg ha noqoto geleyda laftigeeda balka ama qarinka laftigiisa ha noqdo iyo laftigeeda cooska iyo wixii markaa dalaga kasoo haray iyo carrada laftigeeda qeybta hore intaasi oo la oo laisku daray oo lagu daray weliba la isticmaalay xoolaha laftigooda digadooda oo la isticmaalay intaasi marka oo la qurmiyey ayaa waxaa kasoo baxaayo geedka wax u fiican maxaa yeele ada geedka wuxuu u baahan yahay macdan gaar ah oo aada ugu baahan yahay jirto haddii marka dalaga xool dalagyadii hadda soo haro kaleeto geedka ma qaadan karo sidaa daraaddeed wuxuu u baahan yahay in la qurmiyo oo ay u noqoto qaab oo geedka uu qaadan karo haddii marka taa la sameeyo oo la qurmiyo waxaa dhacaysa marka inuu geedka u ka faa'iido oo ou helo hab ay isu bedelaan dalagyadii wixii kasoo haray hadday noqoto caleentii iyo hadday noqoto geleyda qarinkeedii iyo laftigeeda waxyaabaha la isticmaalo waxaa kamid ah dambasta oo kaleeto iyo waxaas marka la qurmiyo waxay noqonayaan waxuna waxay isu bedelayaan wax oo geedka uu u baahan yahay duritaankiisana ka saacidayo islamarkaane carrada laftigeedana qaabkeeda fiicneynaayo taas weliba waxaa sii dheer inay saacidaysa geedkii inuu yeesho ama dalagii oo waxtarkiisa fiicnaado oo dalagii wax fiican laga goosto waayahay maxay yihiin sababaha ay beeralaydu u dooran karaan isticmaalka digada iyo waxyaalaha kale ee haraaga noolaha la qurmiyey ah waa tahay waa muhiimeeda laftigeeda middan waxay u dooran karaan waxay tahay marka laga hadlaayo in beerta la bacrimiyo marka laga hadlaayo waxaa lagama maarmaane beeraleydan waxaa laga yaaba qofkan beeraleyda inuu u baahan yahay in u baahdo waxaan kale marka laga hadlaayo inuu asigoo u baa isticmaali kara beertiisa wixii kasoo haray ha noqotay geedka caleentiisa iyo muxuu ahay dalagii wixii kasoo haray iyo carradii laftigeeda qaybta kora ugu miisan carrada iyo iyo laftigiisa xoolaha digadooda kale asagoo isticmaali karo intaas markuu isticmaalo waxay ka saacidaysaa marka beeraleyda inuusan lacag iyo qarash kale isu ku bixin asagoo qarash bixinin inuu beertiisa iyo carradiisa bacrimin karo asigoo weliba qarash aan ka bixin aad ayuu mahadsan yahay xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y b d haddaba waxyaalaha noolaha ka hara waxay ciidda u leeyihiin faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin inay kor u qaadaan heerkooda nafaqayn iyo waxdhalid sidoo kale waxay ciidda siiyaan hab deegaan ahaan ay dhirta ugu kori karayso noolaha ciidda lagu daro waxay dhirta ka helaan curiyayaasha asaasiga ah ee nafaqada sababtoo ah waxaa haraaga noolaha ah ka buuxa kaarboon waxyaalo noole ah oo ciidda siinaya ilo tamareed oo ay ka buuxaan maadada microorganisms kaas oo ah waxyaalo kala duwan oo ciidda ay ka dhigan karayso hab ay waxyaalihii noolaha ka yimi ugu beddelayso nafaqo ay dhirta ku saarto haddaba digada iyo noolaha kale ee sida wanaagsan loo diyaariyey waxay noqonayaan lafdhabarta waxyaalaha nafaqeeya ciidda ee waxdhalisteeda kor u qaada aan arrintan wax ka weydiinno xasan nuur cismaan oo ah aqoon-yahan cilmiga beeraha ah ee kana tirsan hay-adda s t s international solidarity ee mudane adoo soo dhowaanaya sidee beeralaydu u yarayn karaan in ciidda waxdhalisteedu yaraato waa maadsantaa wo kor waxaa jira haba badan oo beeraleydu oo xataa qarashkii u bixin haba badan oo qarashkii u bixin u yarayn karaan jiro inay ciidda ka lunto nafaqadeeda waxaa ka mid ah beeraleydu inaysan isticmaalin hal dalag keliya hal dalag marka aan leeya waxaa ka wadaa xiliyo kala duwanaa beeraha lasta la beeraa tusaale ahaan galeya la dhigay galey markaad dhigtay haddana xilliga kale galey inaa ku celiso xilliga kale galey inaa kusii celiso taas waxay keenaysaa beerta in nafaqada ay ka baabad xitaa labaad gurinu ku dhacay keenaysaa hal dalag in lagu celceliyo marka beeraleyda siay u yareeyaan nafaqadaas oo beerta ka lunta waxaa muhiimaha dalag gadis waxla inay sameeyaan dalag gadiskaasna waxay sameynayaan marka haddii dalag famil ah hal famil ama hal qoys oo daladalyada qoys qoys ay leeyihiin tusaalahaan serial ku la yihahda jiro oo xabuubley soomaali lagu yihahdo galiyada ay kamid tahay qamadiga uu kamid yahay masagada ay kamid tahay kuwaasoo kale hadda midkood ku beerto sanadka dambe aad ad ku dhigaysid waxaa muhiimaha inaad ku xijiso kuwa la yidhaahdo digiraha wixii lamid ah digiraha ku dhigto marka taas waxay ka caawinaysaa beeraley haddii ay ka baxdo galey oo uu digir ku dhigo digirta laftigeedaba aan nafaqadii ugu muhiimsana tirshinkeeda dhulka soo gelisada ayadaa hawada inta kasoo daqto xididay leedahay iyo noolo yaryar oo bacteria ku nool dhulka ayagoo iskaashanaayo ay nitrogen inta hawada kasoo dhabaada dhulka soo gelinayaan taas maxay keenta marka waxay keentay nafaqadii uu dalagga galeyda ahaa sanadkii hore kaa isticmaalay inta beerta lagu soo celiyo ay kusoo celiso muxuu ahaa digirta ay kusoo celiso xilliga kale marka geliya daarta waa kusoo celin kartaa in nidaamkaas oo kale ay beerada isticmaalaan iyo habkan kale hadda aan ka hadlayno ka nafaqa inay siiyaan waa ku ilaashan karaan beerta nafaqadii habka loogu talagalay xilliga loogu talagalay taamkii loogu talagalay waxaas oo dhan inay siiyaan ayadana waxay keenaysaa in beerta nafaqadeeda is haysato waayahay in beeralaygu ciidda nafaqeeyo maxay dakhligiisa iyo noloshiisa qoys ku kordhinaysaa wax badan ay ku kordhin kartaa wax badan ay ku kordhin kartaa tusaale ahaan beerta la nafaqeeyo waa kasoo saar badan tahay beerta aan la nafaqeeyo cilmi baaris badan la sameeyey haddaan waxyaala aan kasoo qaato weliba xataa soomaaliya laga sameeyey afgoy areas laga sameeyana xataa qayb aan ka ah waxaa laga arkay beerta la siiyey nafaqada aan la siinin waxay soo saartaa toban ilaa shan iyo toban loor hectarkii halahaas soo saarta annagana waxaan tijaabo ku sameynoo aragnay oo xog laga haayaa haddii la sameeyo maxay ahayd bacnim bacriminta ama nafaqada si rasmi beerada loo isticmaalo afartan kintaan ay soo saarayaan afartan kintaan marka farka ugu dhexeeya waa waa fahmi karta saddex laabay ku dhowda saddex laabay ku dhowda waa tahay noo sharax sida waxyaalahan haraaga noolaha ah ee digadu ka mid tahay ay ciidda u nafaqeeyaan maxayse maadooyin ah oo ay ciidda ku daraan kuwan horta waxaa la yidhahdaa kuwa haraaga noolaha ha ahaado dhir ha ahaato ama ha ahaato xayawaan labadasaas inta badan ka imaada marka labadaas shay ay ay ay ay macnaha ciidda waxay ku daraan nafaqa fiican horta waxaa kamid ah waxyaalaha ay qabtaan crom curyaalkeeda loo baahnaa nitrogentii iyo waxyeel iyo carbon iyo waxyaabahaas awood waa ku dara ciidii ku daraa nafaqadaas ko waxay kale sameeyaan oo intaas dheer yihiin carrada qaab dhismeedkeedana waa horumarsiyaano wax la yidhaahdo madowgeedi iyo iyo iyo iyo qaab qaabka isu haysatay kor u qaadaan marka kor u qaadaan kadib waxaa kaloo iyadana ku badanaa cayaan ama noolayaashii yaryaraa oo microorganism oo carrada ku noolaa ayagana waa badanahay le waxay ka qayb qaataan saadaati ma kaga soo hadalnay in ay dabaan nitrogenka marka ay la falgalaan maxaa la yidhahdaa baashaan digirta oo kale markay la falgalaan marka waxay keenaysaa in kaas oo kale waa isna meeshii uu ku noolaado oo faa'iido dhulkii carradii iyo wixii uu keeno waxyaabaha kale oo ayagana ay soo korin karaan waxaa kamid a kordhin karaan haddii la ciidda loo helo kuwa ka yimaado digada xoolaha ahaado ama dhirta laftarkeeda oo haraageedii oo dhulka lagu celiya ha ahaadaan waxay keenaysaa qarashkii beeraleyda kaga bixi lahaa inuu nafaqa oo kiimikaa soo iibsado waa ka yaraan amaba u baahanahan waxaa kaloo iyadana faa'iida u keeni kartaa bahashaan la yidhahda kiimikada waxaa lagu yaqaanaa marka dalaga loo isticmaalo waa gubtaa haddii loo dhaweeyo ama haddii qaarkood oo oo la taabsiiyo marka tan oo aan ka hadlaynahn adigan xoolaha nool ama dhirta ka yimid wax saameyn oo saas ahan ma lahan ay waana raqiis waayo waxay kaga fiican kuka raqiis waayo waxaa laga heli karaa deegaanada ku xeeran beeraha laga heli karaa taas waa kaga fiicantaha dadka soomaaliyeed ma yaqaanaan adeegsiga waxyaalaha la qurmiyey sida digadoo kale oo barwaaqeeya ahaan loo adeegsado sida loo diyaariya se aqoon ma u leeyihiin maya beeraleyda ma isticmaalaan marnaba weliba xitaa oo xoolihii ugu jiraan beertii agteeda oo digadii xoolahana meesha ay ka buuxaan aysan awoodi kareetadii ama gaarigii dameerkii lagu qaadi lahana ay haystaan waxba ayagoona ka baxaynin kaliya inay loor ku shubtaan oo beerta ku geystaan kaliya ay tahay aysan haddana ka faa'iidaysanayn taasna waxaa keenaya waxaysan si fiican u fahamsanaynin qayimka iyo iyo waxyaabaha ay leedahay digada iyo waxyaabaha la qurmiyey wax isticmaala lama haayo arrintaasna waxay mudan tahay in beeraha la baraarujiyo inay ka faa'iidaystaan khayraadka gacantooda ku jirana si ka warqab kaasi waxa uu ahaa xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity kana mid ah khubarada beeraha ee barnaamijka maanta martida inoogu ah waxaad degeysanaysaan barnaamijka barashada waxbeerista wanaagsan oo ay si wada jira idinkugu soo diyaariyeen hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacaddeenna
bahika magohaye bato shishe hale banaka kene hakuberin baba awaye bahika magohaye
waa tahay dhegaystayaal haddaba adeegsiga waxyaabaha noolaha ka haray oo barwaaqeeye ahaan loo isticmaalo waa ka kharash jaban yihiin kiimikada oo beeralaygu isagaa diyaarsan karaa isagoon kharash kaga bixin haddaba sidee ayay uga faa'iidaysan karaan beeralaydu waxyaalaha noolaha ka haray talada ugu wanaagsani waa inay qurmiyaan waxyaalaha noolaha ka haray si ay u noqdaan wax loo adeegsan karo beerta waxyaalahaas la qurmiye waxaa ka mida laamaha dhirta qashinka cawsaska xaarka digaagga qolofta khudaarta laga fiiqo digada xoolaha waana wax marka la qurmiyo loo adeegsado barwaaqeeye ahaan sidaa markaa loo diyaariya aan mar kale arrintan weydiino xasan cali diidhiye mudane xasan marka beeralaygu rabo inuu laamaha dhirta cawsaska iyo digada xoolaha uu qurmiyo habkee ayuu samaynayaa waa tahay waxaa la samayn karaa waxay tahay waxa horta la isticmaalayo waxay tahay oo loo baahan yahay inuu haysto waa carrada qaybta hore qaybta kore ee carrada waxyaabaha muhiimka waa qaybta kore carrada waa inuu helaa marka qaybta kore ee carrada marka hore wuxuu dhigayaa sida geleydoo kaleeto marka laga gooso badarka intii soo hartoo kaleeto uu ka dhigaya gud yar uu qodayaa guda uu qodayaa ilaa adiga nus metr hoos uu ah ilaa shan nus mitr ilaa lixdan sentr camal oo socday dhinacan dirirkana intii la doono qofka wuxuu haysta gaara marka wuxuu samaynayaa lakabyaa loo samaynayaa lakabka hoose waxaa la dhigayaa tusaale galeyda marka badarka laba doos inta soo hartoo kale la dhigaya marka waxaa la rabaa in meeshaas ay xoogaa ay ka neersato marka waxaa lagu shijinayaa caleenta qalalan oo kaleeto ayaa lagu shijinayaa waxaa kaloo lagu shijinayaa waxay tahay sida oo ahaa waxaa lagu shijinayaa caleemaha qalalan iyo cooska kuwaasoo kaleeto lagu shijinayaa lakabkaas marka mar dan lakabkaas marka la diyaariyo waxaa lagu shubaa xoogaa yaroo biyo aa lagu shubayaa mani aa lagu shubayaa waxaa kaloo lagu shijinayaa markaasi waxa loo yaqaano dambastoo kale ah xoogaa yar iyadan lagu lagu daraayo waxaa kaloo la saacinaya oo iyadana la kor saaraya lakabka laga dhigaya mar walba lakabka lagu la saaro waxaa raacayo biyo yaraa lagu shubaaya waxaa kaloo raacayo marka waxa loo yaqaano dalagyada digiraha oo kale caleenteeda iyo iyada dhanba waa la gelinaya iyadana waa la saaraya waxaa marka saacida waxaa kaloo iyadana lasii raacinaya carada qeybta kore carada qeybta kore iyadana waa la raacinaya waa la kor saaraya wax yar biyaa marka shubaya sidaasaa loo wadaa marka intaas markay dhowr lakab iskor saaro waan sooma biyaa kor loogu shubaya haddana lakabkii koowaad oo kalaa lasoo bilaabaya balkii galeyda oo kaleeta saa loo dhigaya wax yaroo biyaa lagu qoynaya waxaa lagu xijinaya caleemihii qoynaay ama caleemo qalalan oo qoos ha noqdo ama muxuu ahay dalag kale ha noqdo ama geedaha caleentooda ha noqdo oo qalalana la saaraya haddana waxaa la saaraya dambastii sidaasaa lagu wadaya sidaasaa lakabida laisugu shijinaya marka meesha ugu ilaa intii uu gaaray markuu gedka gaarsiiyo wuxuu sameynaa marka lakab kasta waxaa lagu shubayaa biyo aa lagu qoynaya marka intaas lakabyada markii godkii ilaa intuu ugu talagalin markuu gaarsiiyo qofka wuxuu sameynaya kor waa laga daboolaya waa lagu daboolayana waxay tahay ama qofka coos qalan ha uga daboolo ama ha ka daboolo muxuu ahay moos qolofkiisa oo kale ama wax waxbuu ku daboola markuu ku daboolo taa daboolkaas macnaha wuxuu ka saacidaya in qoraxda aysan ku dhicin in muxuu ahay haddii roob uda oo kaleeto uusan gaarin roobku weyn oo kale uusan ku dhicin meel hoos leh oo kaleeto qoraxda ugu dhicaa la sameeyo marka taas markay dhacdo marka muddaa loo sugaya marka ilaa uu ka qurmo waxaa kaloo loo baahan ul oo kaleeto lagu ogaanayo inay qurankooda ilaa intuu marayo macnihii inta isbedelkeeda lagu ogaanayo marka sidaasaa lakabyada laisku korsaanaya waayahay muddo intee la eg ayay qaadataa maxayse qalab ahaan u baahan tahay in habkaas wax loo diyaariyo aad aa mahadsan tahay horta mudday qaadanaysaa muddada laakiin hadba waxay ku xiran tahay tayada uu leeyahay waxyaabaha la isticmaalayo ma hadday noqoto muxuu ahay sheek waxaa isticmaalnay dalagii wixii kasoo haray sooma dalaga kasoo haray tayadiisa iyo waxyaabaha la isticmaala tayadooday ku xiran tahay iyo cimilada way saameynaysaa laakiin guud ahaan markaan fiirino saddex bilood ilaa laba bilood ayay qaadanaysaa markaan usoo noqdo marka qalabyada la isticmaalaayo waxaa la isticmaalaa waxay tahay horta kow maadaama biyo la isticmaalaayo lagu qooyo laga maarmaan ay tahay si oo muxuu ahay falgalkana u dhaco noolihii waxaas qurminayana ay u fududaato inay soo socdaan u fududaato marka waxaa laga maarmaan marka in la helo waalkii biyaha lagula shubi lahaa in la helo kaas waa qalabka loo baahan yahay waxaa kaloo lagama maarmaanao yaamba yaambadoo kaleeto waxaa laga maarmaan seefta ama baagad oo kaleeto waa laga maarmaan waxaa kaloo laga maarmaan noqonaya iyada laftigeeda gaari gacankii laftigiisa waa laga maarmaan waayahay haddii aan la diyaarin oo la ysaga shubo beerta maxaa dhib ah oo ay keenaysaa waa sax haddii marka waxyaabaha loo qurminayaba waxay adaa haddii aan la qurmin oo hore iyadoo fresh lasaga isticmaalo waxaa dhacaayo in digadaasi markii beerta lagu subo inay saameyn ku yeelato dalagii maxaa yeele digada qaarkeed markii ay cusub tahay dhibaatay geysanaysaa dhibaatada geysanaysa waxaa kamid a in sida booriyahoo kaleeta cayawaana noocaas oo kale uu ka dhasho kaasoo dalagii shididka ka cunayo ama saameyn ku yeelanayo ayay ka dhalanaysa xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y b d mahadsanid haddaba talooyinka kale ee beeralayga lagula talinayo si uu ciiddiisa u nafaqeeyo waa inuu dalagyada ku dhex beerto dalagyada lowska iyo digiraha dalagyadan oo ciidda qoyaanka ku haya kana hortaga qashinka soo baxaya waxaa kale oo muhiima oo ciidda muhiimad u leh in haraaga dalagyadii hore oogada ciidda lagu daboolo waxayna taasi yaraysaa qoyaanka ciidda ee lumaya iyo nabaadguurka ciidda